halkani waa shabakada warbaahinta idaalia news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
ajantuhu waa hal waaye laba maaha ajantuhu waxa waaye ra-iisul wasaaruhu inuu hor yimaado baarlamaanka oo uu maadaama lix bilood laga soo wareegay waktigii xukuumadda la magacaabay barnaamijkiisa oo fuul ahna soo bandhigo wixii qabsoomayna ka hadlo waxa qabsoomi waayey iyo sababta u qabsoomi waayey na soo bandhigo iyo sida ugu wanaagsan ee uu qabsoomi karo oo looga gudbi karo caqabaadka hortaagan barnaamijka wixii qabsoomi waaye ra-iisul wasaarahan ka rabnaa barnaamijka oo faahfaahsan iyo lixdii bilood wixii qabsoomay hadduu cid u wakiilanayo isagu isagay u taalaa laakiin meesha waa inuu yimaado waa qasab baarlamaankiina min lii sheegay inuu ra-iisul wasaaraha si toosa u hor imaanayo beri xubnaha baarlamaanka
ha wuu hor imaanayaa si toos wuu hor imaanayaa laakiin akrinta barnaamijka wuu u wakiilan karaa qof xukuumaddiisa ka mid a
waa garta
laakiin joogitaankiisu isagaa la rabaa qofka loo yeelena waa isaga wasiiro jamacna looguma yeerin mid midna looguma yeerin waa gartay xildhibaanadiina ma aaminsan tihiin in xukuumaddan ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ay wax badan qabatay
waxa waaye duruufo jira waan aaminsan nahay inayna wax badan qabanin oo duruufaha wadanku galay saaad og tahay dagaalku wax uu ka darariyaa ma jiro oo ku caanabadiyaa laba jeer baa waxaa la galay dagaal xukuumadeed oo xukuumaddii uu ra-iisul wasaare saacid madaxda ka ahaa waa tii madaxtooyada ay isqabteen waa tii meesha isqabqabsi kadib laga saaray haddana sanad kadib xukuumaddii doctor cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa madaxtooyada isqabteen labada jeerba waxaa layidhi midkee fudud maadaama uu madaxweynuhu asdaantii qaranka yahay iyadoo la arkaya khaladaad jira ayaa labada jeerba xukuumadda uu baarlamaanku meesha ka saaray marka waxyaabahaasi ma dararinayaan horusocodka wadanka oo wax kuma kordhinayaan waxunbay ka dhibaayaan waan aaminsanahay inayna wax badan qabanin golaha wasiirada waxay ansixiyeen guddiga xuduudaha iyo guddiga doorashooyinka baarlamaankiina sidee u aragtaan guddigaasi
way fiican tahay waana guddiyada dee mustaqbalka labada guddi ee ugu muhiimsan iyadiyo golaha adeega garsoorka oo saddex ku ahaa saddex guddi oo muhiim ay ahaayeen laakiin waxaa loo baahnaa dee inay garab socdaan arrimaha amniga oo qabashadii wadanka iyo xasilintiisii ah marka taasaa la rabay wax kale unbaad moodaa inay socdaan oo tabarka la hayo oo lagu sii jeedo marka gaabis badan baa gelaya laakiin guddiyadaasi waa muhiim hase yeeshee dee hawshoodii maadaama wadankii aan la qaban meelihii la qabtayna aan la xasilinin hawshooda gaabis waa laga yaabaa inuu galo dib u dhacdo hase yeeshee waa guddiyo muhiim oo marka qaranka la fiiriyo